Qoysas ku nool kaamka Harqabowge oo ku yaala duleedka waqooyiga Beledweyne ayaa xilligan waxaa soo food saartay biyo la'aan baahsan maadaama tuubooyinkii ay ka heli jireen biyaha ay ka go'een. Barakacayaasha ayaa waxay isugu jiraan haween, carruur iyo odayaal aan awoodin inay iibsadaan biyaha sifaysan maadaama ay u badan yihiin danyar iyo xoogsato. Qaar ka mid ah barakacayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dhibaatada ay kala kulmeen biyo la'aanta soo wajahday.
Waxaan kuu sheegayaa tubbada waa naga go'aysa. Biyo badan hadda ma haysano oo biyaha waaba naga go'o hayaanba. Sidii aroortii nalaaga jarta galabtaan loo soo dayna haddana ilbarqsi waa nalaga goosana. Harqabowge waaye wax allaala waxaad heli kartiin inaad noog ayaan adinka codsanaynaa wax badan dadka iga dambeeyana waa ku hadli doonaa aniga waxaan iloob dad kale aa ku dhufan doonaa.
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa xamdi afraxow kaamka harqabow baahiyaha uu qabo waxaa ka mid eh baahiyaha gaarka eh sida biyaha sida biyaha iyo cuntada maxaan ku idhaahdaye biyo la-aan waa jirtaa anigoo mataqaanaa joogo kaamka harqaboobe intaasaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa kaamkayna waa kaam iska dayacan ma aragtaaye biyo xoogaa biyo la-aan baa jirto macnaha biyahayaa naga go'an kaamka harqabowbe ayaa labaatan kiilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana ku nool kaamka qoysas u badan carruur haween iyo odayaal kuwaas oo u baahan in la gaarsiiyo biyo ku filan